marka sidaas aawadeed yacni qadaaga wax la qallaynaya wuxuu u baahan yahay amar cusub in loo helo amar cusub in loo helo ayuu u baahan yahay ama daliil yacni aan amarkii hore ahayn in loo helo ayuu u baahan yahay daliilka haddii la helo waa lala imanaya haddii aan la helinna lalama imanayo sidaas iyadaa bay yidhaahdeen sidaas iyadaa ayay yidhaahdeen xadiiska ay daliishadeen man nasiya salaatan aw naama canha falyusaliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ilaa daakna waxay kaga jawaabeen oo yidhaahdeen xadiisku annagu xujo noo yahay idinka idin ma aha waxaanu xujo noogu yahay waxaa la tilmaamay qofkaas macduurkaahi inuu la yimaado yacni waxa weeye salaaddii inuu la yimaado ee ama ilaaway ama ka seexday haddii ay ku filan tahay amarkii hore oo keliya hadduu ku filan yahay lama yidhaahdeen man naama man nasiya salaatan aw naama canha falyusaliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ilaa daak lama yidhaahdeen mar haddii ilaa amarkii horea lagu kaaftoomi lahaa ee amarka horea faa'iidayn lahaa amarkii hore inaanu markaa lagu kaaftoomin ee amar cusub markaa lagu amray ciddii salaaddu ama ilowshiyo ama hurdo ku dhaaftay ayaa markaa xadiisku tusinaya dee waxa weeye amarkaa loo hayo kii macduurka ahaa mid la mida in loo hayo kii kayrulmacduurka ahaana sidaas si la-eg weeyaan bay yidhaahdeen oo sidaas ayay markaa cuskadeen culamada markaa ku tagtay in waxa weeye amar amarkii hore in wax lagu qallaynayo waxaa ku tegay in fara badan oo culamada ka mida culamada qaarkoodna jamaahiirtay u nisbeeyeen oo sida taysiiru taxriirka iyo aad ku arki karto waxa marka ay u nisbaynayaan sidaas markaa jamaahiiru ahlicilmi ama jamaahiiru fuqahaa inay qabaan amarkii saabiqee hormaray in wax lagu qallaynayo bacdi kale oo culamada ka mid a oo markaa madaahibta kala duwan ka tirsan oo bacdigood shaaficiye ay yihiin oo shiiraaziya ay ka mid yihiin samcaani iyo ay ka mid yihiin waxa marka ay ku tageen in waxa weeye amar cusub ay tahay waxa wax lagu qallaynaya culamo badan baana markaa sidaa lafteeda qabta oo aan cadadkoodu yarayn
shiraazi wuxuu muxaqiqu tilmaamayaa inuu subki u nisbeeyey qadaagu inuu amarkii hore ku dhacayo taana maxalli waxa uu yidhi sahwi weeyaan waa qalad oo shiraaji sidaa ma qabo ee waxa uu qabaa amar cusub inuu qadaagu ku dhacayo sidaas iyadaa ayuu qabaa shiraazi
tanbih qaala almaxalli ina cazwa subkiyi lishiraazi alqawla biana alqada'a bilamri alawali sahwun amarka hore in wax lagu qallaynayo hadalkaasi markaysaga waa sahwi ee waxa uu qabaa amar jadiida in wax lagu qallaynayo ayuu shiraazi qabaa shiraazina waxa uu ku sheegay sida uu muxaqiquba tacliiqa hore hoose kusoo naqlinayo inuu kitaabkiisa lumaca la yidhaahdo ku sheegay in amar jadiida uu u baahan yahay qadaha wax la qallaynayaa sidaana uu ku tansiisiyey kitaabkiisa lumaca waxaynu kaloo kusii daraynaa kitaabkiisa kale tabsirada la yidhaahdana hadalkaa la mida ayuu ku sheegay oo waxa uu tabsirada ku odhanayaa idaa faata waqtu lcibaadati saqatat walaa yajibu qadaa'uhaa baa shiraazi odhanaya ila biamrin haanin wa min asxaabina man qaala laa tasqutu markuu caynkaas yidhi ayuu dabeedna ixtijaaj sameeyey oo waxyaalaha u deliishanayo ayuu markaa maray oo wuxuu uhi lana huwa ana maa bacda alwaqti lam yatanaawalhu lamru falam yajib fiihi lficlu kamaa qabla alwaqti sida waqtiga ka horba aanu amarkani u shamlin ayaa waqtiga kadibna aanu amarkani u shamlinayn wax farqina labadaa mas'alo kuma sugna walianna takhsiisa alamri bilwaqti ka takhsiisihi bishardi ayaa shiraazi odhanaya in waxa weeye amarka waqti lagu khaas yeelaa waxay la mid tahay in shardi lagu khaas yeelo walaw culliqa alamru bishardi lam yajib maca cadamihi kadalika idaa culliqa biwaqtin wa ayضan huwa ana nahya huwa ana annahya almu'aqata yasqutu bifawaati lwaqti waida turika alintihaaءu fi lwaqti lam yajib qadaa'uhu fii waqtin aakhara fakadalika alamru wliannahu law culliqa alamru bimakaanin bicaynihi lam yajib ficluhu bimakaanin aakhara fakadalika idaa callaqahu bizamanin bicaynihi hadal badan buu markaa sheegayaa oo uu mas'aladaa ugu gargaarayo uu markaa uu ku adadkaysanayo shiraazi xujooyinka qolada kalena uu ka jawaabayo atabsira mujalad waxaan leeyahay waa hal mujalad iyadoo abaa la daabacay oo bitaxqiiqi hito ninka la yidhahdo maxamed xasan hito la yidhaahdo ayaa lagu daabacay markaa waxa weeye safxadda wuxuu ku dhacaa afar iyo lixdan ilaa shan iyo lixdan buu hadalka ku odhanaya dabcaduna waa dabca ula min daari lfikri hadalkaa mid lamida ayaa markaa waxaa isagana maray السمعاني kitaabkiisa qawaaطica qawaaطic اladila fi usuul fiqhi ayuu isaguna waxa uu yidhi hadalkaa la mid ah oo uu aad markaa ugu doodayo ayuu markaa samcaanina maray mujalladka koowaad bay ku dhacdaa boqol iyo laba iyo lixdan ilaa boqol iyo lix iyo lixdan ayuu hadalkaa ku nuxnuxsanaya bitaxqiiqi cabdillaahi ibni xaafid alxakami marka calaa kulli xaal yani labada ra'y baa masalada ku sugan culammaduna markaa labada ra'yi bay kala arjaxaan shanqiidi waxa uu arjaxayaa ra'yiga in amar markaa cusuba ay u baahan tahay oo shanqiidi waxaa mudakirada ku odhanaya waladharu an yajiba calayhi alqadaa'u binasin jadiid nas cusub inuu markaa qaduhu ku waajibo markaasuu yihi naskaa cusubi huwa cumuumu qawlihi sala allahu alayhi wacala aalihi wasalama fadaynu llahi axaqu an yuqdaa almudakira laba boqol iyo lix iyo soddon markaa mudakiradu hadalkaana ku tilmaamay yacni cumuumka markaa uu sheegayaana waxay tahay waa cumuumu lcilla oo naskan marka waxa weeye cillada yacni loo yidhi ha u qalleeyo waa maxay waa inay dayn tahay maadaama la yidhi inay dayn tahay darteed ha loo qalleeyo wax alla wixii dayn ah ee dimmada saaran ee waxa weeye gashii ilaahay kugu leeyahay ahaatay ama waajibaadaad ka tagtay ahaatay sidaas si la-eg baad u qallayn kartaa buu odhanaya amarkaa cusub baanaad ku qallaysay marka wuxuu ka waafaqay ma'aal ahaan yacni xagga ma'aalka qoladii markaa tidhi waa la qallaynayaa mooyaane wixii daliil qadaaha u diida mooyaane waa la qallaynaya asal qadaaga u ah ayuu markaa waxa weeye ku waafaqay laakiin wuxuu yidhi amar jadiida weeye amarka jadiidka muraadka looga jeedaa waxay culammadu yidhaahdeen sida taxbiirkaba uu odhanayo mujalladka shanaad alamru ljadiidu ijmaacun aw nasun aw qiyaasun jali yacni marka waxa weye amarka jadiidkaahi ama waxa weeye waa nas ama waa ijmaac culammadu isku waafaqaan ama waa qiyaas jeliya oo bimacnaa daahir ah yacni intaas mid walba waa noqon karaa amarka cusubi waxa uu ku sheegay safxadda laba kun laba boqol iyo labiyo lixdan walamru amarku laa yastalzimu laasimsan maayo alqadaa'a qada laasimsan maayo oo in la qalleeyo ma keensanayo bal huwa daa inuu keensadee qaduhu bilamri ljadiidi jaa'a waa yimi amar cusub buu ku yimi liannahu fii zamanin mucayani liannahu maxaa yeelay yaji waa yimaadaa yacni amarku fii zamanin wakti buu ku yimaadaa gudihii waktigaasoo mucayanin la cayimay gudaheed buu yimaadaa limaa calayhi ay limaa buniya calayhi wixii lagu dhisay ama lagu sugay yacni gudihiisa oo min nafci nafci ahaatay darteed buu markaa u yimaadaa masaalixda ku sugan darteed baanu u yimaadaa marka laba qaaciduun baa iscaariday labada qaacido kale arjaxeeda ayaa waxa weeye qaarba mid ay ku tageen qaacida waxa weeye alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan yacni qaacidada kalena waxay tahay yacni wakti waajibka lagu xadiday waxaa loogu xadiday maslaxo waktigaasi uu leeyahay oo u gaar ah ayuu markaa aan wakhtiyada kale ku sugnayn ayaa markaa loogu khasisay marka waxa weeye sidaas aawadeed baa labada qowl mas'alada uga yimaadeen mas'alo kasta oo laba qaacido ku tanaasucaanna yacni markaa khilaaf baa ka yimaada oo culammadu aqwaal bay ka yeeshaan wa khaalafa araazi wa khaalafa waa khilaafay araazi shiikha marka abubakar araazi la yidhaahdee jasaas waa shiikha la yidhaahdee ayaa waxa uu khilaafay jumhuurka idilmurakabu qaala waxa uu yidhi idilmurakabu markaysagaa murakabku yansaxibu waa ku soo jiidmayaa likullin ay calaa kullin yani xukmuhu xukunkiisu waa soo jiidmayaa likulli juz'in ay alaa kulli jumin calaa kulli juz'in qayb kasta oo ajsaadiisa ka mida waa ku rumoobayaa oo waa markaa waa wada gaadhayaa oo haddii shay murakaba lagu amro waxay noqonaysaa alamru bilmurakabi amrun biajzaa'ihi in shay murakaba haddii lagu amro ajsaadiisa iyo anwaacda uu ka kooban yahay in lagu amray ayaa markaa ka dhalanaysa sidaas iyadaa ayuu yidhi sidaas waxaa maray abubakar aljasaas waa raazi shiikha laga tilmaamayo loogama jeedo raaziga ibnu khatiib alrayi shiikha la yidhahdee shaaficigaa lagama tilmaamayo marka waxa weye raazi la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa waa sheikh xanafiyo abubakar alraazi la yidhahdo aljasaas buu caan ku yahay kaas baa loo jeedaa qolyo kale oo ra'yigaa ku raacayna waa jiraan laakiin ra'yigoodaasi markaysagaa ra'yi yani sawaaba ma aha oo waxaa ka dhalanaysa waxa weeye waxyaalihii aan mashruuca ahayn shaygaas markaa soo gudagelayey inuu isagana markaa uu noqdo mid la amray ayaa ka dhalanaysa oo bayc oo kale haddii la amro yani waxaa ka dhalanaysa baycii qabniga faaxishkii ku sugnaa iyo wixii la midka ah in la amray baa ka dhalanaysa qaacidadaas markaysagaa ka tartiibtoonsa waana qaacidadaasi marka waxay noqonaysaa qaacido qalad ah ayay markaa noqonaysaa وkhalafa waa khilaafay araazi raazi baa khilaafay yani jumhuurka tacliilkoodii buu khilaafay walow in la qallaynayo haba ka waafaqo laakiin tacliilkoodii buu khilaafay oo qaala waxau yidhi id ilmurakabu yani murakabku ashyaa kala duwan kii iska saarani yansaxibu waa markaysa xukmuhu xukumkiisu xukmuhu xukumkiisu yansaxibu waa ku soo jiidmayaa likulli juz'in ay calaa kulli juz'in juz kasta waa ku soo jiidmayaa walaysa man amara bilamri amar walaysa muu ahaan man amara kii amray bilamri yani marka amris cid la amro kii amray ma aha amara mid amray lihaalisin ay haalisan mid saddexaad mid amray ma aha kamaa fi bni cumar ay kamaa habata sida ay ku sugnaatay fi bni cumar ay fii qisati ibni cumar qisada ibni cumar sida ku sugnaatay walamru amarka oo lisibyaane carruurta u sugnaatay nadbuhu sunanayntii sunnaha la sunneeyaa numiya waa la nisbeeyey oo waxaa loo nisbeeyey limaa rawowhu kii ay soo wariyeen oo min xadiisi khascami xadiiskii gabadhii markaa reer bani khascam ahaatay yacni wixii lagu soo wariyey ayuu markaa ayaa loo nisbeeyey waxaa kaloo bannaan lihaalisin in markaa waxaa weeye lagu tacalluqsiiyo bilamri man amara bilamri lihaalisin yacni markaa in la amro mid saddexaad yacni markaa in la amro kii amray ma aha amar markaa mid amray ma aha yacni amara markaysaga yani kaa haaliska ah ay amarahu kaa haaliskaa mid amray ma aha saasoo kale inay u dhacdaana waa suuroobi kartaa waxa uu inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye cidi ay tidhaahdo ciddaa amar qof baa lagu yidhi ciddaa amar caynkaa iyo caynkaa inuu sameeyo ma waxaa qofkan oo yani hore hore odhanaya ciddaa amar aamir ma u yahay kaa amray mise uma aha mas'alada noocaasuu ka warramaya wuxuu inoo tilmaamayaa haddii qariina aynay ku jirin ku tusinaysa inuu kani aamir yahay kana muballiq yahay labaad oo kaa saddexaad aanu toos inuu u amrayo qariino saa ku tusinaysa haddii aynay jirin kan labaad ee hadda la leeyahay amarna macnihiisu ay tahay muballiq baa tee iga gaadhsii amarkaa inaan anigu amray iga gaadhsii haddii taasi markaa aynay jirin ma aha ka saddexaad inuu amray ma aha laakiin haddii waxa weeye ay tahay muballiq inuu yahay waxay noqonaysaa ka saddexaad ee ka saddexaad inuu isagu amray kan hore amarka bixiyey inuu amray ayay markaa noqonaysaa marka xaalkaasi waa xaalka qariino aynay markaa ku sugnayn qariinadii markay ku sugan tahay uu kuu misaaliyo wuxuu yidhi sida qisadii ibnu cumar ku sugnaatay oo kale nebigu markuu yidhi sala allahu alayh wasalam murhu falyuraajichaa amar oo ha ceshado yacni markaa qariinaa ku sugnaato qariinadu waxay tahay laamulamri buu nebigu geliyey sala allahu alayh wasalam falyuraajichaa ha ceshado marka amarkaasi wuxuu ku dhacayaa inuu nebigu sala allahu alayh wasalam toos u amrayo ibnu cumar inuu qofkaa dumara ceshado ee uu furay ee uu ku furay iyadoo markaa caadadii qabta inuu soo ceshado inuu sidaa nebigu amrayo sala allahu alayh wasalam maadaama markaa sida uu furay si sunnadii waafaqsan aynay ahayn oo iyadoo caado qabta inuu furo inaynay markaa aynay ahayn mid yacni markaa mashruuca aynay ahayn markaa laamulamri baa ku sugan laamulamrigaa ku sugan baa qariina u ahaa ku tusinaysa inuu kaa saddexaad amrayey cumarna uu muballiq ka ahaa waxaana soo aroortay riwaayo kale oo sheegaysa nebigu inuu nebiga sala allahu alayh wasalam ay tilmaamayaan oo markaa yani odhanaysa fa amarahu sala allahu alayh wasalam an yuraajicahaa nebigu wuxuu amray inuu ceshado ayuu amray marka waxaa weeye saxaabadii waxay u nisbeeyeen nebigu inuu amarka bixiyey ayay u nisbeeyeen halkaa waxaa ka muuqanaysa inuu cumar muballiq ka ahaay oo gaadhsiiye ka ahaa oo amarku xambaaray oo uu ibnu cumar gaadhsiinayey oo tabliiq ay ahayd ayay markaa ku tusinaysaa haddii sidaas aynay ahayn oo qariinadaasi aynay ku sugnayn waxay noqonaysaa inaanu amrin kaa saddexaad kan labaadunbaa in saa la amro aad amartay laakiin ka saddexaad adigu maad amrin oo haddaad ninku tidhaahdo xaaskaaga waxaya waxaa amar macnaheedu maaha ninka xaaskiisaaad amartae dee isagunbaad la talisay waxa weeye isagaa amarka bixinaya ee marka waxa weeye amarkaasi waxay tahay amar aan adigu aanad bixin adigu marka waxa weeye qofkaa dumara waxba maad amrin ninkan inaad wax amartay mooyaane qofkiisaa dumara waxaad amartay ma jiraan baa la odhanaya waxaa kaloo inoo tilmaamay amarka carruurta la amrayo salaada iyo cibaadaadka yacni sunnay u tahay waxaana sunnahaas loo nisbaynayaa yani xadiidkii nebiga laga soo wariyey sala allahu alayh wasalam ee uu nebiga qof dumari ay weydiisay ilmo yaroo ay siddo ay ku tidhi alihaada xajun kaas xaj ma u sugan yahay qaala nacam walaki ajrun haa buu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam xaj waa u sugnaanayaa adigana ajar baa kuugu sugnaanaya oo ilmaha haddii xaj loo niyeeyo oo walow garaad bayaanu lahaane dabeedna manaasigtii la wada mariyo meelihii markaa dawaafyadii iyo saciyadii oo dhanna lala maro wixii markaa yacni ramyadii laga tuuro meeshii markaysaga carafe la taago adigu sidaas haddii loo sameeyo inuu xaj u sugnaanayo fadli xaj ilmaha yari inuu helayo ee la sidee la xambaarsan yahay ayuu nebigu tilmaamay sala allahu alayh wasalam waa loo niyeynayaa acmaashiina waa loo qabanayaa meelihiina waa la marinayaa marna isagoo la xambaarsan yahay baa la marinayaa waxaanu tuuri karayna waa loo tuuraya niyadana waa loo niyeynaya markaa sunnay u tahay xadiidkaasaana loo nisbeeyey buuri nebiguna sala allahu alayh wasalam waa ku markaa uu yidhi yani muruu awlaadakum bisalaati yani awlaaddiina markaa amra salaada amra iyagoo markaa toddoba jir ah yani amra amarkaa la amraya waa amrun litadriib waxaanay tahay waxa weeye yani iyaga nisbadooda wa yani sunnay u tahay iyaga nisbadooda sunnay u tahay ajarkuna iyagu u sugnaanaya oo sawtii la yidhi haddaa rufica alqalamu can salaasa qalinka waa laga kor qaado ilmaha yar waxba loo qori maayo waxba loo qori maayo muraadka looga jeedaa waxay tahay dembi baan loo qorayn baa laga tilmaamaya laakiin lagama tilmaamayo ajar looma qorayo wixii ajar ee khayre uu la yimaado waa loo qorayaa laakiin wixii dembiyaan loo qorayn baa laga tilmaamaya marka waxa weeye qalamu lmu'aakhada in dembi loo qoro oo lagu qabto kaasaa laga kor yeelay laakiin ajarrada wixii ah waa loo qoraya hadalka dadka qaarkood ay yidhaahdaan ay yidhaahdaan ilmaha yari cibaadada uu la yimaado ajarkeeda waalidkiisaa yeelanaya ay yidhaahdaanna oo isaga loo qori maayo waalidkiisaa loo qoraya dadka caamada ay ka caanbaxday agtoodana warkaasina waxa uu yahay war kalad ah oo sax ma aha ee waxa weeye weladka laftiisa ayaa loo qoraya waxaana u daliila xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam nacam walaki ajrun yacni marka uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam yacni xaj waa u sugnaaday bimacnaa wuxuu tilmaamay inuu ajarkii helayo marka sidaas aawadeed hadalka odhanaya awlaaddu marka ajarka iyaga loo qori maayo waalidkood baa loo qorayaa waa qalad weeye hadalku sheikuu yidhi min xadiisi khascami yacni way qabsadeen muxaqiqiinta qaarkood sida waxa weeye sida markaa muxaqiquba markaa uu yani ishaarayo oo uu markaa yani ku tilmaami doono safxadda yani aakhirkeeda uuna tilmaamay ina shanqiidi laftiisuna uu tilmaamay moxamed almukhtaar ibnu moxamed alamiin uu ku tilmaamay taxqiiqa uu taxqiijiyey maraaqi sacuud ilaa maraaqi sacuud uu isaguna tilmaamay waxa marka ay sheegayaan in duruqa xadiiska meel waxa weeye gabadhaas inay reer bani khascaam inay ahayd inaan lagu haynin laakiin axaadiid kale ku soo aroortay oo reer bani khascaam tilmaamaya oo xadiid kale ku saabsan xadiidkaasina wuxuu ahaa xadiidkii odhanayey fadaynu llahi axaqu an yuqdaa yacni ayaa gabadh markaa reer bani khascam ah ama nin reer bani khascam ah ayaa su-aasha lahaa sida riwaayaadka nasaa-ib uu soo wariyey qaarkood ay tilmaamayaan marka sidaas aawadeed iltibaas arrinku inuu ku dhacay oo culammada qaarkood labada xadiis isaga ekaadeen ayaa markaa laga yaabaabay markaa yidhaahdeen laakiin xadiidkan wax qabiili kuma soo aroorin man ilqawmu muslimuun ay yidhaahdeen qoladani waayo waa muslimiin bay yidhahdeen oo qoloba may sheegan adna yaa tahay bay yidhahdeen rasuulki ilaahay baan ahay buuri markaasuu dabeed gabadhani ay weydiiso ay tihi alihaadaa xajun qaala nacam walaki ajrun marka intaas buu ahaa duruqda xadiidka mid ay ku sugantahay ma jirto laakiin sheikhu waxa uu raacay naadimkaahi qaraafi kitaabkiisa ayaa gabadhu inay reer bani khascamtahay ku sheegay dabeedna masdarka usuuliga ah ayuu hadalka markaa waxa weeye uu ku bineeyey uu ka soo naqlinayo in yani gabadhu ay ahayd reer bani khascam laakiin waxa weeye iltibaas baa sidaas yadaa u dhacay walaysa ma ahan man amara kii amray bilamri amar markaa la amrayo lihaalisin mid saddexaad la amraya amara mid amray markaa ma aha kaa haaliskee saddexaad ilaa kamaa fi bni cumar ilaa kamaa sabata sidii ku sugnaatay mooyaane fi bni cumarin qisadii iyo xadiidkii ibni cumar markaa ku sugnaatay mooyaane murhu falyuraajichaa qariino ku tusinaysa inuu isagu toos u amrayo inay u heliso mooyaane wal amru amar lisibyaani carruurta la amraa nadbuhu sunanimadiisa numiya waa la nisbeeyey limaa ay liladii kiibaa loo nisbeeyey rawowa ay soo wariyeen culammadu oo min xadiisi khascami xadiiskii gabadhii markaa reer bani khascama ahaatay tacliiqu amrina amarkeenna in lagu xidhayo bilikhtiyaari ikhtiyaar in lagu xidhayo amarka innaga layna amrayo in lagu xidhayo bilikhtiyaari doorasho in lagu xidhayo oo in shi'ta la odhan karo jawaasuhu bannaanaynta bannaa bannaanaanshaha uu bannaan yahay ruwiya waa la soo wariyey biistidhaarin ay maca istidhaarin iyadoo la daahirsanayo qowl adhara oo muuqasho badan lagu tirinayo ayaa markaa la soo wari ayaa ayaa la soo wariyey waxau inoo tilmaamayaa amarkii ma suurtoobi kartaa in markaa mashii'adiisa qofka in lagu xidho oo lagu yidhahdo ifcal in shi'ta kada yacnii sidaas samee haddaad doonto in la yidhaahdaa ma bannaan tahay mise ma bannaana ta noocaasa ayuu ka warramaya culammada qaarkood waa diideen culammada qaarkoodna waa banneeyeen oo waxay yidhaahdeen adhar waxa inay bannaan tahay laakiin in la jasmiyo ayaa markaa fiican oo la yidhaahdo waa bannaan tahay maadaama nebiga sala allahu alayhi wasallam ay ka soo aroorto nebigu yihi salluu qabla almaqribi salluu qabla salaati almaqribi yacni tukada qaala fi ahaalisati liman shaaa yacni markii saddexaad buu wuxuu yidhi kii doonaa ha tukado ayuu yidhi yacni sunnaha maqribka ka horreeya tukada ayuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam maqribka waxa sunno ah laba ragcadood in laga horraysiiyo ayaa sunno ah laakiin sunno mu'akada ah ma aha sunno mu'akada ah ma aha sida marka waxaa weeye rakacaadka kale ee markaa sunanka ah ee rawaatibta ah ee salaadaha ka horreeya ama ka dambeeya siday mu'akad yihiin u yihiin uma aha markaa taasi inay bannaantay ku tusinaysaa qawlkaasaana markaa raajixa istihaarkana wuxuu ka cabiray yacni sheikha maxalliga ayaa waxa uu yidhi qawlkaasaa adhara dabeedna markaysa waxaan markaa markuu yidhi qawlkaasaa adhar oo muuqasho badan ayaa dabadeedna uu yidhi biistidhaarin uu sidaas yadaa uu yidhi tacliiqu amrinaa amarka innaga layna amrayo in lagu xidho bilikhtiyaari ikhtiyaar in lagu xidho oo in shi'ta iyo wax la mida la daba dhigo jawaasuhu bannaanaantiisa ruwiya waa la soo wariyey biistidhaarin ay maca istidhaarin iyagoo la iyada oo la daahirsanayo ay weheliso in la daahirsanayo inuu adhar yaho muuqasho badan yahay lagu xukumayo wa aamirun walafduhu yacummu hal iyo wa aamirun bilafdatin tacummu hal labada markaa yacnii nusakha qaarba sibay qorayaan macna ahaanna waa isla halkii wa aamirun ay wa shaksun shaksi oo aamirun wax amray bilafdatin odhaah wax ku amray lafdadaasoo tacummu yacni cammimaysa isaga iyo hayrkiiba cammimaysa wax ku amray hal dakhala ma galay qasdan ay filqasdi qasdiga gudihiisa ma guda galay aw ictazala mise wuu ka dheeraaday canilqasdi qasdiga waa ka dheeraado isagu kuma guda jira miya waxau inoo tilmaamayaa hadday cidi wax amarto cibaarada ama erayga wax ku amrayaana uu yahay eray caam ah oo isaga iyo hayrkiiba cammimaya uu yahay isagu ma soo guda gelayaa oo maqsuud ma noqonayaayoo amarkaa ma ku guda jiraayo inuu naftiis iyo hayrkiiba amray ma laga qaadanayaa mise lagama qaadanayo ee waxaa la odhanayaa ciddii kaluunbuu amray ee isagu kuma guda jiro labada iyoma weeyi waxa uu inoo tilmaamayaa laba qowl inay mas'alada ku sugan yihiin ayuu inoo tilmaamaya waxaanay markaa jamaahiirtu ku tageen oo loo nisbeeyey agarku inay qabaan lana saxiixiyey inay so inuu soo gudagelayo qaar kalena waxay yidhaahdeen maye ma soo gudagelayo taana qaar kalea waxay yidhahdeen agtarkaa qaba marka waxa weeye culammada qaarba mid bay u nisbeeyeen inay badanku qabaan qaar waxay yidhahdeen badanku waxay qabaan inuu soo gudagelayo isaguna oo uu caamkaa ku guda jiro cumuumkaa ku guda jiro qaarna waxay yidhaahdeen maya waxa yacni agtarku ay qabaan oo badanku ay qabaan oo jamaahiirtu qabaan inaanu soo gudagelayn labadaa ra'yi ayaa waxa weeye mas'alada markaa ku sugan waxaana mas'aladu marka ay ku saabsan tahay markuu lafdi caama ku hadlo oo qaydka bilafdatin tacummu wuxuu saarayaa hadduu lafdi khaasa ku hadlo oo hadduu markaa uu yidhaahdo isagu hadduu issheego uu yidhaahdo hebelow hadda isagaa issheegayo waa inaad caynkaad samaysaa xaalka noocaasi marka maxalunisaaci laga hadlaya kama mid aha hadduu kayrkii lafdi ku gaara hadduu ku khitaabana oo uu yidhaahdo waxa weeye yacni markaa adigu ama idinku waa inaa caynkaa samaysaan hadduu yidhaahdana iyaduna waa saa si leeg yani markaa waxa weeye mawdicu nisaac kama mid aha lafdi caam oo isaga iyo kayrkiiba shamlinaysa marka uu ku hadlo xaalka noocaasaa maxalu nisaacu uu noqonaya zarkashi markuu tilmaamay saddex xaaladood in arrinku leeyahay lafdi isaga ku khaasa inuu ku hadlo lafdi kayrkii ku khaasa inuu ku hadlo lafdi caam oo isagiiyo kayrkiiba shamlinaysa inuu ku hadlo saddexdaa markuu u kala saaray ayuu lafdiga caamkaa iyo isagiiyo kayrkii shamlinaysaybu wuxuu usii kala qaaday laba oo waxa uu yidhi inuu waxa weeye cid kale ka soo naqlinayo iyo inuu isagu odhanayo cid kale aanu ka soo naqlinayn labadaas suray u qaybsantaa hadduu cid kale ka soo naqlinayo oo markaa yani cid kale hadalka marka ay tidhi xaalka noocaasa waxa weeye waa soo gudagelaya xaalka caynkaasa waa soo gudagelaya wax nisaacina kuma sugnaa ayaa culammada qaarkood yidhaahdeen wuxuu sarkashku odhanaya ahaalisatu an yaamura hayrahu bilafdin caamin mutanaawilin lahu faima an yaamura biamri lgayri qaala alhindiyu wa safyudiin alhindiya faظaahiru annahu laa nisaaca fii dukuulihi kama ida abtala nabiyu sala allahu alayh wasalama faman shahida minkum ashaara falyasumuu hadduu cid kale ka soo naqlinayo sida daahirkii waa inaan wax nisaaci mas'aladaa ku sugnay inuu soo gudagelayo nisaac kuma jiro laakiin hadduu isagu amrayo sida inuu nebigu yidhaahdo sala allahu alayh wasalam ya ayuha almu'minuuna ama ya ayuha annaasu yani nebiguna mu'miniintiibuu ka mid yahay ama naaskiibuu ka mid yahay fahada huwa maxalu nisaac waalakharuuna calaa dukhuulihi nadaran ilaa cumuumi allafdi waxa uu markaa tilmaamayaa yani waa maxalu nisaaca la isku hayo badankuna waxay ku tageen inuu soo gudagelayo lafdiga caamnimadiisa iyadoo laga eegayo faina kownahu amran laa yasluxu mucaaridan lahu walihada dakhala calayhi asalaam fii kaiirin min awaamirihi waalaslu cadamu daliilin aakhar kada qaala alhindiyu wagayruhu markaasuu hadalkii soo waday markaasuu zarkashi ka daba tegey oo ihi laakina alakhariina wa huwa madhabu shaaficiyi calaa cadami dukuulihi albaxru lmuxiiط mujalladka labaad laba boqol iyo laba iyo afartan waxaa la isku haystaa un jamaahiirta ra'yiga loo nisbayn lahaa oo qolana ay leeyihin akhariintu waxay qabaan inay soo gudagelayo qolana ay leeyihin maya agarku waxay qabaan inaanu soo gudagelayn marka laakiin tacaaliilta uu inoo sheegay hindi markaysaga waxaan markaa ay ku tageen safyadiin alhindi iyo ay ku tageen waxa weeye waa tacaaliil yani ama waa tacliil wajiha weeye wa aamirun ay wa shaksun shaksi oo aamirun markaa amray bilafdatin odhaah ku amray odhaahdaasoo tacummu camimaysa isagiiyo kayrkiiba hal dakhala ma soo gudagalay qasdan ay filqasdi qasdiga ma soo gudagalay aw canilqasdi ictazal mise qasdiga waa ka dheeraado isagu inaanu isu jeedin ayay noqonaysaa oo isagu ma soo gudagelayo ciddii isticlaa iyo culuwi u shardinaysay amarka tacriifkiisa oo ku xadaynaysay in ama isticlaa weheliyo ama culuwi weheliyo agtooda ma soo gudagelayo aamirku oo waxay leeyihiin qofku naftiisa inuu mustacli ka ahaado iyo inuu caali ka ahaado inuu naftiisa iska bidayo o iska sarraysiinayo iyo inuu xaqiiqatanba uga korreeyaa midnaba ma suurowdo marka cid alla ciddii ra'yigaa qabtaa waxa marka ay noqonaysaa inay alaa ay qabaan calaa cadami dukuul inaanu soo gudagelayn inay qabaan baa ka dhalanaysa anib idaa maa siru xukmin qad jaraa biha ka saddi khallatin lilfuqaraa wuxuu ihi anib markaa naa'ib yeel buuli idaa maa siru xukmin ay idaa siru xukmin yani waxa weeye sir xukmi ama maslaxo xukum leeyahay haddii qad jaraa markaa ay dareerto ama socoto bihaa isaga markaa ay ku socoto tusaaluhu lilfuqaraa'i markaa baahidaas oo lilfuqaraa'i markaa fuqarada u sugnaatay kuwa baahan u sugnaatay wuxuu tanna inoo tilmaamayaa maqsuudkii looga dan lahaa xukunka maslaxadii ku jirtay hadday xasilayso oo niyaabo ku xasilayso niyaabada bannee oo waxaad tidhaahdaa asaalatan niyaabadu waa jaa'is oo acmaasha waajibaadkaa waa la kala naa'ib noqon karaa allaahuma ilaa waxa weeye yacni wixii daliil diida mooyaane asalku waa in niyaabadu bannaan tahay oo wax alle wixii cibaadaadkana niyaabadu waa ku bannaan tahay qaacidaad ka dhigan wixii daliil markaa ka reebo ayuunbaa markaa ka hadhaya sidaas yada a buu leeyahay markaa banne oo yani maslaxadii ficilka looga dan lahaa hadday mar ku xasilayso niyaabada waa inay niyaabadu bannaanaataa iminka baahida markaa fuqarada awditaanka la awdayo hebelow sekadii iga bixi danta sekada looga dan lahaa waxa weeye waa in ama sadaqadda markaa sadaqaddaa iga gud oo iga bixi yacni waxaa looga dan lahaa waa baahida fuqaradooda in la awdo fuqarada baahideeda in la awdo dee baahidii awiditaankeediina waa ku xasilaysaa inuu waxa weeye isagu bixiyo iyo inuu cid kale u wakiisho labadaba waa ku asax- asla- islaaxaysaa mar hadday labadaba ku suuroobayso niyaabada inay bannaan tahay baa ka dhalanaysa sidaas yadaabaa ka dhalanaysa adigu calaa kulli xaal mas'aladan ka qaacida ahaan layskuma waafaqsana culamada qaarkoodna waxay leeyihiin maya asalku waxa weeye waa inaan niyaaba ku bannaanayn allaahuma ilaa wax daliil sheegay inay niyaaba ku bannaan tahay mooyaane waxyaalihii marka cibaadaadka ama waajibaadka ee qofka la amray ama wixii sawaab ee qofku marka uu sawaab ka helayo inaan niyaaba ku bannaanayn oo aan markaa cid kale ka naa'ib noqon karin sidaasaa markaa asalku yahay bay yidhaahdeen waxaanay u daliishadeen waan laysa lilinsaani ilaa maa saca wa ana sacyahu saufa yuraa marka waxa weeye taas bay u daliishadeenoo waxay yidhaahdeen yani waxay tahay asalku waa inaan qofna yani qofka kale camalkiisu waa inaanu anfacaynin ee hawaabka uu isagu wuxuu shaqaystay un ay u sugnaanayso sidaas yadaaba asalku yahay saas aawadeed baa ibnu kasiirku waxau odhanayaa markuu aayaddaa sharxayo wa min hadihi alaayati alkariima wuxuu sheegayaa waan laysa lilinsaani ila maa saca istanbada ashaaficiyu raximahu allah waman itabacahu ana alqiraa'ata laa yasilu ihdaa'u hawaabiha ila almawta liannahu laysa min camalihim walaa kasabihim walihada lam yandub lam yandib ilayhi rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama ummatahu walaa xasahum calayhi لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم ولهذا لم يندب لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقونا إليه وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء فأما الدعاء والصدقة فذلك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما تفسير, تفسير القرآن العظيم مجلد كأفراد صدح بقول يصدن أذو طبعاتك أكل دويه هنا آية تفسير كدوية من سورة النجم آه علماء قاركود hadalka yani yani ibnu kasiirku tilmaamay khulaasadeedu waxa weeye imaamu shaafici waxa uu ka istinbaaday qiraa'ada qur'aanka la akhriyo sawaabkeeda in dadka dhintay loo hadiyeeyo oo la yidhaahdo marka waxa weeye ilaah u hadiye oo marka yani si sawaabka waxaanu akrinay oo qur'aana dadkii dhintay ta noocaasa waxa weeye imaamu shaafici waxa uu qabaa inaynay gaadhaynin dadka dhintay ee ciddan akris akris akhristay ciddan akhriday ayaa markaa sawaabku u sugnaanaya haddii ikhlaas ay ku akriyeen ciddaasuu u sugnaanaya laakiin dadkan dhintay sawaabku gaari maayo sababtuna waxay tahay buu yidhi camalkoodii ma aha kasabkoodiina kama mid aha ilaahayna wuxuu yidhi waan laysa lilinsaani ilaa maa saca qof waliba wuxuu shaqaystay unba u sugnaatay wax kale uma sugnaanin sidaas aawadeed baa nebigu sala allahu alayhi wasalam aanu dadka u sunnaynin oo aanu odhan yani dadka dhintay faatixa u akriya ama qur'aan u akriya ama qulhulolayaal u akriya sidaas yadaanu odhan waxyaalaha la soo wariyey oo odhanaya markaysaga koob iyo toban qul walaha loo akriyo markaa dadka dhintay culamada muxadisiintu waxay sheegeen mawduuc inuu yahay oo been abuur inuu yahay oo nebiga lagu been abuurtay inuu markaa sidaas yahay bay markaa sheegeen oo saas yadaa bay markaa sheegeen culamada muxadisiinta qaarkood marka waxa weeye ibnu kasiir isagoo hadalkii sii caddaynaya waxa uu leeyahay saas aawadee axad saxaabada ka mida lagama soo rarin inuu waxa weeye qur'aan u akhriyay dad dhintay ruux saxaabada ka mida warkaa lagama hayo inuu qur'aan u akhriyay qof dhintay haddii arrinkaa khayr ku jirana way samayn lahaayeen oo khayr waynooga dheerayn lahayen khayr oo dhan waynooga dheeraynayeen baabka qurubaadkii cibaadaadka wixii ku saabsanna waxa weeye qiyaasya iyo wax la mida looma isticmaalo ee waxa weeye waxaa lagu gaabsadaa wixii nusuusta ku soo aroortay caynkaasu odhanaya hadalkaa uu tilmaamay ibnu kasiirku ee shaaficina uu ku tegey waxay culamada qaarkoodna sheegeen siday jamaahiiru ahlicilmi qabaan inay yihiin saas aawadeed baa shaykhu lalbani raxmat ullahi caleyhi kitaabkiisa uu ku tilmaamaya axkaamu ljanaa'is wama dakarahu wama dakarahu ibnu kasiir can shaaficiyi raximahu allahu tacaala huwa qowlu akthari alculamaa wajamaacati min alxanafiyati kama naqalahu zabidiyu fi sharxi lixyaa waxa uu tilmaamayaa sidaas waxa weeye ibnu kasiir shaafici uu ka sheegay ayaa culammada badankoodu qabaan weliba badankaa culamada qabana waxaa ka mid a yacni koox ka mida xanafiyada sida waxa weeye uu sheegay zabidi oo uu agarka u nisbeeyey markaa sidaa waxa uu ku sheegay axkaamuljanaa'iska safxadda laba boqol iyo koob iyo labaatan marka calaa kulli xaal yacni waxa weeye asalku waa inaan niyaaba ku bannaanayn sidaas weeye wixii adilla ku soo aroortun baa laga reebayaa tawasuca culamada qaarkood oo ku tawasucay yacni markaysagaa tawasucaasi ma fiicna ibnu ibnu ibnuqayim oo kale uu ka mid yahay culamada ku tawasucday ee yidhi markaysa waxaan markaa yacni niyaabada yacni itlaaqan u baneeyey mooyaane wixii daliil reebay wakadalika marka ibnu abilciza alxanafi isaguna markaa kitaabkiisa sharxu alcaqiidati alطaxaawiya isaguna waxa weeye tawasuca ayuu marayaa laakiin markaa sidaa arjax ay waxa weeye culamada markaa maraysa oo shaafici ka mid yahay ee agsarkuna ay ku tageen jamaahiirtu oo markaa odhanaya mooyaane wixii daliil ku soo reebay unbaa cumuumkaa laga reebaya wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca waxaa laga reebayaa wixii daliil ku soo arooray oo waxaasi waxay noqonayaan wax sawaabkoodu cidda kale u sugnaanayso laakiin waxa weeye haddii kale waxay noqonaysaa in qaacidadaas yacni markaa lagu baaqi yeelo wixii aan daliil loo haynin waxyaala la isku waafaqsan yahay inaan niyaaba gelayna waa jirtaa oo waxaa weeye shiiku waxaa ka mida buuhi waxyaala niyaabada aqbalay niyadoo kalaa ka mida buuhi niyadoo kalaa ka mida waxaa ka mid a haddii la eego xagga kale shahaadataynkaa ka mid a oo hebel baan ka ashahaadanaya hebelka gaalkaa baan ka ashahaadanaya ma suurtoobi karto niyaaba wax la yidhahdaa markaysagaa ma geli karto marka waxa weeye sidaa yacni ka gaalka aanad uga ashahaadan karayn baa qof kaloo musliman aanad uga ashahaadan karayn saas aawadeed dadka qaarkood waxay isticmaalaan oo ah marka waxa weeye in la yidhaahdo maydku yani maydku markuu dhinto gurigiisii in dad ay yani lagu soo ururiyo oo dabeedna markaa loo dhibo tusbaxyo oo la yidhaahdo markaysagaa mid walowba intaasoo waxa weeye tahliilood rog oo laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu maydkii u rog yacni markaa la odhanayo ta noocaasina waxa weeye waa camal aan niyaaba gelayn oo shahaadadu yani waxa weeye waa arrin aad iyo aad u weyn marka waxa weeye haddii shahaadadu niyaabo gelayso yacni muslimiinta cid naar geli lahaydba ma jirto ahlulkabaa'irka cidi naar geli lahaydba ma jirto kii walba waxaa loo kiraysan lahaa un cid markaa usoo tahliiloota oo tahliishaa usoo akrida ayuunbaa loo kiraysan lahaa tahliishaa tirada badan le marka loo soo akriyana dembigiiba waa baabi'in lahaydo waa ka qaalib noqon lahayd marka waxa weeye ahlulkabaa'irkuba waxaa ka dhalan lahayd inaynay naarta gelin ayaa ka dhalan lahayd marka niyaabo tahliisha ma gelayso wakadalik markaysaga waxaa salaada lafteeda markaysaga yani ma gelayso wax niyaabihii markaa ma gelayaan marka calaa kulli xaal yani raajixu waxa weeyaan sida markaa jamaahiirtu qabaan oo ah wixii daliil ka soo reebay ayuunbaa niyaaba gelaysaa wixii aan daliil ka soo reebin waxay ku baaqi tahay waan laysa lilinsaani ilaa maa saca anib markaa naa'ib yeel yani markaa hayrkaa naa'ib yeel idaa maa siru xukmin yani maadu waxa weeye waa iska zaa'ida yaa taaliban khud faa'ida yani maa bacda idaa zaa'ida bay yidhahdeen wadaa sujaaci la yidhahdaa markaa baydkaa yar nadmiyey yacni ardayow faa'iide qaada buuri ma hadday markaa idaa ka daba dhacdo zaa'ida weeye buuri idaa maa siru xukmin haddii xukum sirtii bimacnaa maslaxadii iyo nafcigiisu qad jara ay dareerto biha niyaabada ay ku dareerto niyaabada banne ka sadi khallatin waa sida markaa xaaje in la awdo iyo baahi lilfuqaraa'i baahidaasoo markaysagaa lilfuqaraa'i fuqarada u sugnaatay ama xaalay markaa baahidu lilfuqaraa'i ay u sugnaatay walamru du nafsi bima tacayana waqtuhu mudayiqun tadammana walamru amarka oo yani du nafsi markaa nafta u saaxiibka bimacnaa amarka nafsiga aan lafdiga ahaynin bimaa ay biladii kii la amro tacayana caynoobay ee isaga laftiisa la sheegay yacni markaa la amro wa waqtuhu markaa waqtigiisuna walxaal waqtuhu waqtigiisuna mudayaqun mid la cidhiidhiyey uu yahay tadammana wuxuu koobsaday nahyan reebis la iska reebayo can ilmawjuudi waxaa jiro oo min min addaadi waxyaalaha lidadka ahe kulli digaa ficilkan ee jira in markaa la nahiyayo ayuu koobsanaya aw huwa ama wuxuu ahaaday nafsunahyi nahyiga laftiisuu ahaaday can andaadi wax kale oo markaa yacni wax kale oo dhan oo u dhigmaba la reebayo yacni andaadkana wuxuu uga jeedaa addaad buu ka tilmaamayaa lafdi kale uu ku keenay wa bitadamuni alwujuudi farraqa wa farraqa waa kala farqiyeen bacdun bacdi culammada ka midii bitadamuni alwujuubi waajibnimadu koobsiga uu koobsanayo nahyiga ayay ku kala farqiyeen nadbiguna aanu koobsanaynin wa qiila waxaa la yidhi laa yadullu ku tusin maayo mutlaqan xaaluu yahay mid la itlaaqayba ku tusin maayo oo ama markaa haba ahaado sunne ama waajib ha ahaadee marnaba ku tusin maayo hal lid hal ahaado ama lidad badan hal ahaadee midnaba ku tusin maayo waxaa waalkana inoo tilmaamayaa amarka nafsigaahi amarku hadduu lafdi yahay horuu kuugu soo kala qaado nafsi iyo lafdi buu kuu sheegay amarka nafsigee uu kuu sheegayaana waxay ku dhisan tahay mas'aladii ku saabsanayd kalaamka ilaahay waa nafsi mas'alada noocaasa ayay markaysagaa ku dhisan tahay marka mas'alada noocaasina inaynay saxiix ahayn baynu hore usoo sheegnay oo waxa weeye tafriiqa ay yidhaahdeen kalaam nafsi ay yidhaahdeen ay markaa yidhahdeen kalaamka ilaahay waa nafsi yacni markaa sidaasba ay ku gaar yeeleen kan lafdigaana markaysaga waxaan markaa ictibaaro kale ay ka aaminsan yihiin hadalkii ilaahay inaanu ahayn ay ka qabaan majaaz ahaan in la yskaga magacaabaya hadalkii ilaahay inuu yahay horeyn usoo tilmaanay inay sidaas iyadaa yidhaahdeen marka wuxuu inoo tilmaamayaa amarka nafsigaahi oo la amrayaa shay laba shay leh laba shardi leh shardiga koowaad amarkaasi marka waa inuu mucayan yahay waajib mucayana waa inuu yahay haddaanu mucayan ahayna mukhayar uu yahay oo ashyaa kala duwan la amrayo oo sidaa samee ama sidaa samee ama sidaa samee sida kafaaratulyamiinka khisaalka la amray oo kale hadduu sidaas oo kale yahay yacni markaa hadda khilaafka halkan ku sugani kuma soo aroorayin shardiga labaad waa inuu ku sugan yahay waktigu waa inuu mudayiq noqda oo waxa weeye mucayanba waajibku ha ahaadee hadduu waktigu muwasax iyo u ballaadhan yahay iyadana ma noqonayso in markaa nahyun canid yani markaa lidka in la nahiyey ama laftiisa noqon mayso ama mid koobsanaya ama laasimsanaya noqon maayo marka waktigu hadduu mudayiq noqdo waajibkuna uu yahay waajib yani amarkuna uu yahay amar yani markaa la is-amray shay mucayan ah waxay markaa culamada qaarkood leeyihiin maye waxa weeye waa shayga nahyiga laftiisi waa caynunahyi bay leeyihin nafsunahyi weeyi nahyiga laftiisii weeyaan bay yidhahdeen qaar halkaasay yidhahdeen qaar kale waxay dhahen war maye cayntii nahyiga ma ahe yacni nahyigii wuu koobsanayaa bay yidhaahdeen oo uu tadamunayaabay yidhaahdeen isagu nahyiga laftiisii ma aha bay yidhaahdeen oo in ficilka lala yimaado la amray baan suurtoobi karayn haddaan waxaan laga tegin liddiga ku ah oo marka lagu yidhi waxa weeye salaada tuko yacni marka lagu yidhi waktigii salaaddu hadduu cidhiirtoomay oo ay ka hadhay qadar salaadaa faralkaa la tukadaa keliya aya ka hadhay waktigii wax allo wixii kale aad qabataa waxay noqonaysaa xaaladda xaaraan buu kaa noqonaya haddii la yidhahdo nahyiguu koobsanaya iyo haddii la yidhaahdo yacni waxa weeye maye nahyiga koobsan maayo cayntiisaba weeyaan shaqadii aad samaysaaba waxay noqonaysaa yacni mid xaaraana bay noqonaysaa amarka aqiimu salaa baana xaaraannimada shaqadaasi xaaraanka tahay laga qaato bayc haddaad iibinayso xaaladaas waxa aad iibinaysaa xaaraan weeye haddii markaa amarku mar mucayan yahay mudayiqna uu yahay oo waktigiisii uu culirtoomay casarkiibaa waxaa ka hadhay wakti salaaddii casarun la tukado waktigaa wax allo wixii aad la timaadaa xaaraan weeyaan bay yidhahdeen halkaasay markaa ka tageen ku tageen culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa caynu nahyi sidaasna ashcari iyo qolyihiisa ayaa ku tegey waxa uu odhanayaa saaxibu taxriirku faqaala bacduhum huwa caynu nahyi can didihi lwujuudiyi wahuwa qowlulashcariyi walaksari qaala abu xaamid abu xaamid alisfraayini waa shiikhii shaaficiga ee asxaabu wujuuha shaaficiyada ka tirsanaa waxa uu odhanayaa bana alashcariyu dalika calaa ana alamra laa siiqata lahu wainamaa huwa macnan qaa'imun binnafs walamru cindahum huwa nafsu nahyi min hada alwajhi hadal saasuu markaysaga abulxaamid sii cabira wa qaala bnu sabaaq wa abu tiib ashiraaziyu inahu laysa cayna nahyi walaakinahu yatadamanhu wayastalzimhu min طariiqi almacna wanaqala can aksari asxaabihim asxaabta shaaficiye badankooday ka soo rareen sidaasna hadal badan baa markaana ay sii sheegeen wa qaala ibnu samcaani huwa madhabu caammati alfuqahaa culammada badankoodu fuqahada badankoodu waxay qabaan inuu tadamunayo oo laasimsanayo cayntiisa aanu ahayn taasna hadal buu sii sheegay dabad waxa uu yidhi markaa wa qaala abulmacaali waalghazaaliyu waalkiya ilkiya alharraasi ayaa laga tilmaamaya isaguna shaafici buu ahaa inahu laysa cayna nahyi can didihi walaa yaqtadiihi والqاضي أbو bكر الbاqilاni الأqوال ثaلاثة متqdمة وللqاضي dheh وللqاضي أbي bkri أbي bkri الbاqilاni الأqوال ثaلاثة متqdمة التحبير mujaladka shanaad laba boqol iyo laba kun laba boqol iyo saddex iyo soddon ilaa laba kun laba boqol iyo afar iyo soddon raqamka ayaa musalsal ah sharxulkawkamunir ayaa hadalkaasna hadal la mid uu ku yaallaa mujaladka saddexaad laba iyo konton ilaa saddex iyo konton marka calaa kulli xaal waxaa ka horreeyey hadalkan aan akriyey hadal uu tilmaamayo jamaahiirtu inay qabaan inuu waxa weeye tadamunayo laakiin waxa weeye dee siyaaqa hadalkana waa ku dhex jirtaayo samcani waa ka cabiray inuu madhabu caamati lfuqahaa inay tahay inuu tadamunayo sidaas aawadeed baan hadalka hore ee ku saabsan yani markaa jamaahiirtaa qabta aan uga tegey waa u raajici doontaan insha allahu tacala taxbiirkii baa ka eegi doontaan marka adigu calaa kulli xaal ahlu cilmi badan baa tilmaamay inuu tadamunayo ama laasimsanayo sheegay ibnu taymiyana waxa uu ku sheegay majmuuculfataawaha mujalladka koob iyo tobnaad yani lix boqol iyo saddex iyo toddobaatan ilaa lix boqol iyo shan iyo toddobaatan mawaadic kaleo fataawaha ka midana waa ku tilmaamay oo waxa uu tilmaamayaa wixii markaysaga waxaan markaa la amray inay laasimsanayso in wax lagaa nahiyey waxaanu tilmaamay mas'ala fiqhi oo ku dhismaysa masalada fiqiga ku dhismaysaa waxay tahay nin baa wuxuu ku yidhi qofkii sidii dumar ahayd in casayti amrii fa anti taaliqun gabadh yahay haddaad amarkayga caasido waad furan tahay hadhow buu waxba ma amrine waxbuu ka nahiyey oo wuxuu yidhi laa takhruj min albeyt beytka ha ka bix dabeedna way ka baxday ma furmaysaa qofkii dumar ahayd mise furmi mayso haddii la yidhaahdo nahyiga wax la nahiyey waa amar markaysagaa la amray haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa markaysagaa inay furmayso masaladan cagsigeeda weeye haddii markaa sideeda ay tahayna waa la mid waxa uu yidhi markaysaga waa in casayti nahyii haddaad nahyigayga caasido fa anti taaliqun waad furan tahay dabeedna markaasuu yihi udkhuli lbayta guriga gal buu ku yidhi gurigiibay dabeed markaysagaa geli weyday isaguna wuxuu ku yidhi nahyigayga haddaad khilaafto ma furmaysaa oo waxa weeye marka yidhi guriga gal macnaheedu waxa weeye dabadda ha joogi markaa nahyi bay khilaaftoo dabadii bay joogtay calaa hada ra'yi waxay noqonaysaa inay furmayso marka laba qowl baa masalada ku sugan buu odhanaya markaa ibnu taymiya mujmucfutaawa ka odhanaya asaxuna waxa weeye inay furmayso weeye waayo wuxuu odhanaya amarkiiyo nahyigu waa mutalaazimaan mar kastoo wax la amray lidkiisana waxay koobsanaysaa in la nahiyey mar kastoo wax la nahiyeyna waxay koobsanaysaa lidkiisana in la amray sidaas iyadaabay koobsanaysaa caynkaas iyadaabuu tilmaamaya hazaali iyo abulmacaali iyo qolyahaasaa waxay ku tageen war maye caynu nahyina ma aha amarka wax la amraa mana tadamunayo ma iltizaamsanayo mana koobsanayo halkan ma baabkan iltizaamka iyo tadamunka isku macnaa loo isticmaalaya tafriiqii manaadiqadu ay kala farqin jireen halkan loogama jeedo sidaas aawadeed waxaad arkaysaa usuuliyiinta qaarkood yastalzimuhu way ka cabirayaan qaarkoodna yatadamanhu bay ka cabirayaan bimacnan bay halkan baabkan uga jeedaan markaa taasna waad ku baraarugsanaanaysaa marka waxay yidhaahdeen hazaali iyo abulmacaali iyo qolyaha la socda mayeecayntiisana ma aha mana tadamunayo mana laasimsanayo haddiibuu waxa uu yidhi hazaali mustasaha wuxuu ka odhanayaa haddii la yidhaahdo amarka shay la amraa wuxuu laasimsanayaa lidkiisa in la nahiyayo waar masaladii ninkii kacbi la odhan jiray ee muctasiligaha uu ku tegay ee baatilada ahayd inaad ku dhacdaan baa ka dhalanaysa oo ninka kacbi la yidhaahdo ee muctasiligahabaa wuxuu yidhi shay mubax shareecada la yidhaahdaa ma jiro waayo yani waxa weeye mubaaxa shaygan aad ku magacaabaysaan xaaraan baa lagaga mashquulay xaaraan ayaa lagaga mashquulay xaaraanta in laga tagaana waajib weeye markaad shay kastaa mubaax ku magacawdeen ictibaar kale ayuu waajib u yahay oo inuu sinayso inuu been sheego inuu yani xaaraan la yimaado inuu khamri cabbo inuu wax dilo muxaramaadkaasuu kaga mashquulay marka sidaas aawadeed shareecada wax mubaax yani markaa u ah oo iska mubaax ahaan waajib ahayni kuma jira ictibaar kale uu waajib ku yahay baa jira maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun qaacidadaasna waa ta halkan taalla markaa xaaraan baa lagaga mashquulay mar haddii xaaraan lagaga mashquulayna yani waxa weeye xaaraantaas si aan loola iman in kan lala yimaadaa waxay ahayd ictibaarkaasi waajib u ahayd tiyo kale inaad ku dhacdaan baa ka dhalanaysa oo waxay uga dhalanaysaa buu yidhi maadaama markaysaga aad tidhaahdeen amarka shay la amraa waa nahyi lidkiisa la nahiyayo waxaa ka dhalanaysa inaad markaysagaa xataa waajibaad kale inaa xaaraantinimaysaan salaaddii baa waktigeedii markaysagaa cidhirtoomo mudayaq u noqday waajib kalu la yimi waxaa ka dhalanaysa qaacidada inaad tiahdaan waajibkaa kale lala yimi xaaraan weeye inaad tidhahdaan baa ka dhalanaysa waxaa kaloo ka laasimaysa ashyaa kaloo xalaaluu la yimi xalaashaa uu la yimi ee waktigaa uu sameeyey iyadiina xaaraan bay ahayd baa ka dhalanaysa waar xaaraan may ahayne xalaal bay ahayde waajib unbuu ka tego ninkan hal dembi unbaa saaran marka sidaas aawadeed mas'alada noocaasa isagu markaa ganafku ku dhufto waa diiday hazaali iyo qolyaha la socda calaa kulli xaal yacni xagga lafdi ahaan inaanu markaysa waxaan amarka shay la amraa inaanu caynu nahyi aanu ahayn oo qum iyo yacni markaa laa taqcud inuu farqi udhexeeyay kala duwan yihiin xagga lafdiga waa la garanayaa marka amarka lafdiga ahi yacni waxa weeye ma aha caynu nahyi bilaa khilaafin siduu markaysagaa shaarixba tilmaamayo waxaa markaa laga tilmaamaya amarka nafsigaabaa laga tilmaamaya xagga macna ahaan ayaa marka waxaa laga tilmaamayaa yani way laasimsanaysaa nahyi lidkeeda la nahiyeeyo ayay laasimsanaysaa yani qaarna waxaabay yidhahdeen waa cayntiisay yidhahdeen qaarna waajibka iyo yani sunnaha ay kala farqiyeen qaarna waxay yidhahdeen asalatanba kuma tusinayo asaalatan asalatanba kuma tusinayo waa sida abyaari oo maalikiyada ka mid a imaam alxaramayn iyo ghazali oo shaaficiyada ka mid ay ku tageen iyo alkiya alharasi yani markaa siday ku tageen weeye marka calaa kulli xaal sidaas iyadaa weeye mawjuudka uu tilmaamayo lidka uu shaygu leeyahay laba nooc weeyaan lidkan loogama jeedo ficilkii in laga tago waa la ysla ogol yahay marka lagu yidhi aqiimu salaata salaada ha ka tegin inay taa koobsanayso waa la ysla ogolyahy o laskuma khilaafsanaa oo loogama jeedo kaa tarkiga ah ee ficilka waajibkaa in laga tago loogama jeedo ta laysku khilaafsan yahay laakiin waxaa looga jeedaa ta la ysku khilaafsan yahay shay kale oo ficilkii lagaga mashquulayo in la sameeyaa taasi manhi ma tahay mise ma aha macnahaasaa laga tilmaamaya wاlmuraadu bididi huna alwujuudiyu wadalika liannahu min lawaazimi naqiidi shay alma'muuri bihi yani sharxu lkawkun muniirka mujalladka markaa saddexaad afar iyo kontonka marka muraadka looga jeedaa waxaa weeye tarkiga ma aha waayo tarkiga waa laisla waafaqsan yahay tarki ficilkii laga tago waajibka ahaa nahyi uu nahiyayo inuu koobsanayo waa laisla ogol yahay shay kale oo kullidiya in lagu mashquulo ma nahyayaayoo ma xaaraantinimaynayaa taasaa la ysku khilaafsan yahay ma koobsanaya mise waa cayntiisa ta la isku khilaafsan yahay waa taas wey waxa uu yidhi markaa musanifku walamru amar oo dun nafsi nafsi nafta u saaxiiba nafsiga ah oo naftaka loo nisbeeyey ahaada bimaa tacayana bima ay biladii kii la amray tacayana caynoobay kii mukhayarkaabuu meesha ka saaraya wawaqtuhu walxaal waqtuhu waqtigiisu mudayaqun mid la cidhiidhiyey uu yahay tadamana wuxuu koobsaday nahyan reebis canilmawjuudi waxa jira layska reebayo oo min addaad yacni tarkigii keligaha buu ka saarayaa meesha kaanahu tarkigu inaanu wujuudi ahayn lakin waa la isku khilaafsanya tarkigu wujuudi ma yahay mise ma aha khilaaf baa ku sugan agsarkuna waxay qabaan inuu wujuudi yahay tarkiga shay markaysagaa waxba ictiqaadan ama qasdan looga tago yani kaasi wujuud buu leeyahay oo qalbiguu wujuud ku leeyahay yani markaa qasadka loo qastiyay wixii lamid a lakiin hadda wuxuu ka tilmaamaya un calaa kulli xaal yani ficilkii in wax kale lagaga mashquulo ayaa laga tilmaamaya oo min abdaadi lidada aw huwa ama wuxuu ahaaday nafsu nahyi nahyiga laftiisu u ahaaday can andaadi waxyaalo kaloo u dhigma la yska nahyeeyo wa bitadamuni lwujuubi ay wafariqa waa kala farqiyeen bacdun bacdi culamada ka midi bitadamuni lwujuubi wujuubka markaysagaa tadamunka uu koobsanayo ayay ku kala farqiyeen sunnuhuna aanu koobsanayn oo hadduu amarku waajib yahay wuu tadamunaya lidkiisii markaa in la nahiyeeyo laakiin haddii uu markaa sunno yahay maya wa qiila waxaa lahi laa yadullu muطlaqan marnaba ku tusin maayo fa faacilun ay fa shaksun markaa shaksi oo faacilun markaa samaynaya diddan markaa lid samaynaya didkaasoo ka sirqatin markaa waxa weeye sida tuugo oo kale ahaatay fii ka salaati ay fii mithli salaati salaad oo kale shay waajib oo salaad iyo wax la mid a gudaheedkii ku samaynaya yubdaa waa la muujinaya cala alkhilaafi khilaafkaasaa lagu muujinayaa oo lagu dhisaya ilaa ida nasu inuu nas alfasaada fasaadka abdaa muujiye mooyaane mislulkalaami waxay ahaatay waa sida markaa hadalka fi salaati salaada gudaheeda markaa lagu hadlo camdan yacni markaa badheer markaana loo hadlo waxa uu inoo tilmaamayaa haddii markaa salaada gudaheeda shay ku lidiyo oo xaaraana markaa lagu dhex sameeyo salaadii ma buraysaa mise buri mayso wuxuu tilmaamayaa khilaafkay ku dhisan tahay khilaafka masalada aynu soo sheegnay ayay markaa ku dhismaysaa buu inuu tilmaamaya oo waxay noqonaysaa waxa weeye in la yidhaahdo haddii la yidhaahdo waxa weeye waa markaa waa caynu nahyi ama waa tadamunaysaa inay salaadu burto saasay noqonaysaa haddii la yidhaahdo waxa weeye maya caynu nahyina mana aha mana tadamunayo waxay markaa noqonaysaa inaynay markaa faasido salaadu noqonayno buraynin allahuma ilaa daliil buriye in la helo mooyaane inayna buraynin saasay noqonaysaa fa faacilun ay fa shaksun shaksi oo masaladana dib bay inooga iman doontaayo yacni saddex boqol iyo laba beydka ah markaysa waxaan markaa ilaa toba laga gaadhayo ayay inoogu iman doontaa man taaba bacda an tacaata sababa faqad ataa bimaa calayhi wajaba iyo abyaadda u dhow ayayna ugu iman doontaa in sha allahu tacaala fafaacilun ay fa shaksun shaksi oo faacilun samaynaya fii ka salaati ay didan wax lid ah samaynaya oo cibaadadii waajibkaa ku lidiyo xaaraan ah ka sirqatin yacni sariqatin baa asalku ahaa nadmiga darteed baan filayaa inuu markaysa waxaan naqli ugu sameeyey xarakadii oo markaysa waxaan sirqa uu yidhi oo uu sinka u raray yacni ka sirqatin sida tuugo oo kale markaa ama taasi tuugo oo kale weeyaane fii ka salaati ay fii mitli salaati salaada markaa waxa la midkaa uu ku sameeyo shay waajib oo sida salaad oo kalea uu ku sameeyo yubda waa la muujinayaa cala alkhilaafi khilaafkaasaa lagu muujinaya mas'alada lasoo sheegay ku dhisan ilaa ida nasu ilaa idaa abda nasu nas inuu muujiyo mooyaane alfasaada fasaadka abdaa uu muujiyo mooyaane mislulkalaami waa sida markaa hadalka yacni fi salaati salaada gudaheeda markaa lagu hadlo camdan yacni ogaan lagu hadlo wannahyu fiihi haabiru lkhilaafi wannahyu markaa nahyiga fiihi haabiru lkhilaafi waxaa ku sugnaaday khilaafkaas markaa tegey baa ku sugnaaday khilaafkaas socday ayaa ku sugnaaday aw annahu amrun ama amar weeye nahyigu calaa itilaafi waafaqsanaan la isku waafaqsan yahay markaa la jirhkeed ayuu markaa amar ku yahay wa qiila waxaa la yidhi laa markaa ma ahaan qaطcan iyadoo oo markaa la qaطcinayo xaaluu yahay maqtuucan mid la qaطcinayo kamaa fi lmukhtasar sida mukhtasarka ibnu xaajib ku sugnaatay wa huwa markaa ra'yigaasi ra'yun ra'yi weeye oo mantasara aan wax hiila helin lala subkiyi shiikha subki la yidhaahdo afkiisa waa ra'yi aan loo gargaarayn oo wax nasriya aan helin wuxuu inoo tilmaamayaa amarkii u hore inoogu soo sheegay oo amarku ma yahay caynu nahyi yacni amarka nafsiga ahi ka lafdigaa waa la ysla ogolyaya inaanu caynu nahyi aanu ahayn tadamunayna laakiin amarka waxa weeye nafsiga ahi ma yahay caynu nahyi khilaaf baa ku sugnaa tanna wuxuu inoo tilmaamayaa nahyiguna ma yahay caynu lamri mise ma aha ayuu inoo tilmaamaya mise ma yahay markaa mid tadamunaya amarkii mid tadamunaya nahyigu ma yahay mise maba tadamunayo intii qawle aynu horka halkaa ku soo sheegnay afarta qawle hore waa ku sugan yihiin afarta qawle hore qowl wuxuu ahaa yacni markaa waa nahyigu u yahay yacni markaa wax alla wixii lid ee uu leeyahay buu nahyi u yahay maya laftiisa weeyaan iyo maya wax alla wixii nahyiye uu leeyahay waa tadamunaya maya waajibkaa tadamunaya sunnuhu ma tadamunayo maya midnaba ku tusin maayo afartaa hore waa ku sugan yihiin laba kalena siyaaduu la yahay labada kale u siyaado layahay waxa uu odhanayaa ra'yi baa markaa waxa uu qabaa yacni nahyiga shay la nahiyaa waa amrun yacni markaa calaa itilaafi ay biitifaaq iyadoo laysku waafaqsan yahay ayuu ku yahay markaa bigayri khilaaf ayuu ku yahay amar la amrayo lidkiisa oo bacdibaa waxay yidhaahdeen yacni nahyiga shay la nahiyaa waxa loo nahiyey waxa weeye waa mafsadadiisa daaficitaan la daafacayo waxaana la ogsoon yahay dar'u lmafaasid muqadam calaa jalbi lmasaalix inay tahay sidaas aawadeeda waa la qaطcinaya wax khilaafi kuma sugnaanayo amarkana maslaxa la soo jiidaya nahyigana mafsada la daafacaya mar haddii nahyiga mafsado la daafacayo iyada in layskuba khilaafa ma aha waa in la yidhahdaa nahyiga shay la nahiyayaa waa amar la amrayo lidkiisa shaygaasna xumaanta uu xun yahay baa laynoogu nahi laynooga nahiyey markaa sidaas aawadeed cagsigiisa inuu la nimaadona layna amraya qawl wuxuu yidhi waa saasoo khilaaf kuma sugna bud qowl kalea wuxuu idhi maye yacni maba aha markaa nahyiga shay la nahiyaa amar lidkiisa la amrayo inaynay ahayna weliba waa maqtuuc oo wax khilaafi kuma sugnaa sidaana ibnu xaajib baa ku sheegay markaisagaa kitaabkiisa la yidhaahdo mukhtasarka ee usuuliga ah ayuu sidaas ku sheegay laakiin ra'yigaa dambe ee ah markaa in la yidhaahdo bigayri khilaafin ayaa la qadcinayaa inaanu markaa ahayn amar lidkiisa la amrayo nahyigu amar lidkiisa la amrayo aanu ahayn yacni subki ma soo naqlin waayo waa ra'yi agtiisa aan hiil helin sidaas aawadeed ma ictibaarin oo waxa uu yidhi cid kale oo aan isaga ahayn uma arag sidaas aawadeed baanan u soo naqlin buu yidhi marka laakiin waxa uu kaga jawaabeen shiikha naadimka ah iyo waxa weeye yacni shiikha kale muraabit la yidhahde maraaqi sacuudi ilaa maraaqi sacuudi alifay waxay kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen maya naaqilku waxa uu yahay amiin waa aamin weeye marka ibnu xaajib hadduu soo naqliyey sheekh siqa'a baa soo naqliyey marka waxa weeye aragga aanu arkin yacni subki inuu ra'yigaa u daciifiyo ma aha ama uga tago u ihmaaliyo waxaanay tahay marka qaacida waxay tidaha almuhbitu muqadamun cala annaafi marka waxa weye maadaama muhbit yahow isagu sugay dee waxa weeye man calima xujatun calaa man lam yaclam weeye marka sidaas aawadeed in yacni markaa cid kalaanan u arag inuu uga tago may ahayn buu tilmaamaya wannahyu nahyiga fiihi haabiru lkhilaafi khilaafkaa tegey baa ku sugan haabir waxa tegey iyo waxa jooga labadaba waa loo isticmaalaa marka haabiru lkhilaafi ay maadi lkhilaafi khilaafkaa yacni tegey ayaa markaa ku sugnaaday aw annahu ama wuxuu ahaaday amrun amar weeye calaa itilaafin yani waafaqsanaan laysku waafaqsan yahay la jirkeed buu sidaa ku yahay wa qiila waxaa dhi laa yani ma ahaan yani amar lidkiisa la amrayo nahyigu ma aha qaطcan yani markaa iyada oo la qaطcinayo ama yuqطacu qaطcan qaطci baa la qaطcinaya kama fi lmukhtasar sida mukhtasarka ibnu xaajib ku sugan wahuwa ra'yigaasi ra'yun ra'yi weeye mantasara aan hil helin lada subkiyo shiika subki la yidhahda agtiisa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد الأمران غير المتماثلين عدا كصمنا متغايرين وعن قصوة الريباب كي أمرك وحين قدم بي قيبتك صابسان أمرك نهي ما تضمنيا مسما تضمنيا نهي ونصاص اللي أمر ما تضمنيا مكوفسنيا مسما كوفسنيا ما لازم سنيا aqwaasha ku jirtayna waynu soo aragnay marka halka uu sheikhu leeyahay aw annahu amrun cala اtilaafi wa qiila laa qaطcan kama fi lmukhtasar ishkaalka yani soo baxaya waxaa weeye in la yidhaahdo hadday itifaaqba tahay maxaa haddana khilaafkan loo soo naqliyo jawaabtu waxay tahay itifaaqan baan xaqiiqi ahayn laakiin waxaa ku sheegtay labada itifaaqba midba sheikh baa sheegtay marka waxa weeye zacmiyada ama iddicaaga yani itifaaqa la sheegtay ayuu shiiku soo naqliyey khilaafkuna waa muxaqaqo waa ku sugan yahay hadday iscaaridaan culamadana ra'yigooda qaarkood ay soo naqliyaan mas'alo itifaaq ku soo raraan qaar kalena ay ku soo raraan khilaaf ay ku soo raraan yacni ninka khilaa ninka itifaaqa markaa sheegaya khilaaf wuu nafiinaya waa naafi ninka yacni khilaafka sugayaana waa muhbit markaa sida shekhulislaam sida sheikhulislaam ibnu taymiya uu ku tilmaamay majmuuculfataawa mujalladka sagaaliyo tobnaad waxa uu odhanayaa masale ijmaac lagu sheegtay haddii laba caalim oo midkoodka kale aanu ka qaadan ay khilaaf ku soo raraan waxaa la hormarinayaa khilaafka waayo almuhbitu muqadamun cala annaafi ka khilaaf sugaya ayaa laga hormarinayaa ka nafinaya nisaabkii shahaadaduna waa dhammaystirantoo mar hadday laba gaadhaan culammada soo raray khilaafka khilaafkaa la qadimaya waa muhbit cidda markaa ijmaac sheeganaysaana khilaaf ku nafinaya waxaa ku dareeraysa u markaa qaacidada almuhbitu muqadamun cala annaafi markaa sidaas aawadeed waxba ishkaalayayna kugu samayn itifaaqa markaa la sheegay waa dacwa iyo sheegasho labada itifaaqba khilaafkuna waa muxaqaq alamraani hayra almutamasilayni